wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caruush ayaa guddoomiyey kulan looga hadlayay diyaarinta sharciga ka hortaga leexsashada gargaarka kaasi oo lagu qabtay magaalada baydhabo kulankan waxaa ka qayb galay ilaa konton hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caruush ayaa shirka markuu soo idlaaday ka warbixiyey muhiimadda waxyaabaha laga wada hadlay waxaa magaalada baydhabo noogu qabsaday kulan aada iyo aada muhiim u ahaa kulankaas oo wasaaradda ay ku daafuraysay diyaarinta sharci xakameynaya in la leexsado hantida saanfalka loogu talagalay waxaana dhinaca qadka nogala soo qayb galay ku-xigeenka wakiilka gaarka xogaha xadarimada midoobe arrimaha humanitarianka ahna isku duwaha arrimaha bini-aadanimada soomaaliya mudane georgia conway iyo safaarado ka shaqeeya dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay safaaradda maraykanka iyo madax hay-adaha u n-ka qeybahooda kala duwan kulankaas waxaa looga doodayay sidii loo sameyn lahay sharcigaas jidadka uu maraayo tallaabooyinka isku xiga uu maraayo ilaa uu ka noqdo sharci baarlamaanka koonfur galbeed ansixiyo madaxweynahana uu saxiixo haddii ilaah yidhahdo sharcigaas wuxuu xakameyn doonaa in dadku ay si qaldan u isticmaalaan saafalka loogu talagalay dadka masaakiinta ah ama hantida samafalka ah suuqyada la geysto hay-adaha aaday usoo dhaweeyeen ha noqoto kuwa internationalka ama ha noqoto kuwa u n-ka sida dowladda koonfur galbeed uga go-an tahay in arrintaas ay la dagaalanto ay ka mari dhaliso in samafalka uu gacanta u galo dadkii loogu talagalay oo aan si qaldan loo leexsanin kulanka waxaa qeyb ka ahaa la taliyaha hay-adda sodma ee dowladda federaalka u qaabilsan arrimaha ka hortaga leexsiga arrimaha saafalka mudan cabdulqaadir shariif sheekhuna maye kulanka oo dood aada u dheer laga galay sida ugu habboon ee sharcigaas loo samey karo iyadoo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gargaarka koonfur galbeed soomaaliya oo hadafkooda uu yahay in sanadka dhammaadkiisa sharcigaasi la ansixiyo insha allah anoo ku hadlaya magaca wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya ee magaca dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaa naga go-an in sharcigaas uu waktigaas ku dhammaystirmo kaasa uu naa soo bixi doono dadka ku kacaya inay isdaba mariyaan hantida loogu taladka masaakiinta ana tallaabada ka habboon laga qaado wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waddo dadaalo looga hortagayo in la leexsado deeqaha loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danta yar waxaana hadda kadib dabagal joogta ah lagu samayn doonaa gargaar kasta oo loo qeybinayo bulshada maamulkaasi